wasiirka midigta fog ee israa'iil itmar ben gavir ayaa maanta booqday dhismaha masjidka al aqsa markii ugu horreysay tan iyo markii uu noqday wasiirka waxaa sidaasi sheegay afhayeenkiisa taasi oo ka caraysiisay falastiiniyiinta oo iyagu tallaabadan war ka daandaansi warbixin ay qortay wakaalada wararka e f b waxa aynoo haysaa caashe ibraahim aadan dowladdan isuma dhiibi doonto hanjabaadaha xamaas ben gevir ayaa sidaasi ku yiri bayaan uu daabacay afhayeenkiisa kadib markii xamaas ay ka digtay in tallaabadan ay tahay khadcas booqashada bengivir ayaa timid maalmo kadib markii uu la wareegay xilka wasiirka amniga qaranka xilkaas oo awood u siinaya maamulka booliska alaqsa waa meesha saddexaad ee ugu barakaysan islaamka sidoo kalena yuhuudda ayaa u aragta goobta ugu barakaysan diintooda kuwaasoo ugu yeera tembel mount tembel mount waa meesha ugu muhiimsan dadka israa'iil waxaanan ilaalinaynaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo masiixiyiinta laakiin yuhuudda waxay sidoo kale fuuli doonaan buurta islamarkaana kuwa hanjabaadda samaynaya waa in lagula macaamilaa gacanbira ayuu yidhi dhismahan oo ku yaalla bariga qudus ee israa'iil haysato ayaa waxaa maamula golaha arrimaha islaamka ee waqaf iyadoo ciidamada israa'iil ay halkaasi ka howlgalaan islamarkaana ay maamulaan gelitaanka bengivir ayaa u ololeeya in dib u habayn lagu sameeyo maamulka goobta si loogu oggolaado yuhuudda in ay ku tukadaan tallaabadaas oo ay ka soo horjeesteen mas-uuliyiinta wadaadada yuhuudda ilaalada waqaf ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in bengivir ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka israa'iil iyadoo diyaaraad aan duuliyo lahayn ay dul hayhaabaysa al aqsa kadib markii uu ka tegay goobta subaxnimadii talaadada waxaa yimid dad booqanayay xaaladuna way deganayd inkasta oo bengivir uu marar badan booqday al aqsa tan iyo markii uu soo galay baarlamaanka bishii abriil ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan haddana in uu tago isaga oo wasiir ah ayaa leh miisaan aada u culus booqasho muran dhalisay oo sanadkii laba kun uu al aqsa ku tegay hogaamiyihii mucaaradka ee xilligaasi ariel sharon ayaa noqotay mid ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee kiciyey kacdoonkii labaad ee intifaada uu socday ilaa iyo sanadkii laba kun iyo shan wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa cambaaraysay booqashada bengivir oo ay ku tilmaantay daandaansi aan horey loo arag iyo halis weyn besim naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa toddobaadkii hore ka digay in tallaabadan oo kale ay noqon doonto khad cas oo weyn ayna horseedi doonto xiisad kadib booqashadii bengivir ayaa afhayeenka xamaas haazem quseym waxa uu ku tilmaamay dembi waxaana uu wacad ku maray in goobtan ay ahaan doonto falastiin carab iyo islaam iyadoo sannado loo arkayey inuu yahay shakhsi cirif ah bengivir oo ah hogaamiyaha jewish bower ayaa siyaasadda soo galay isagooo taageero ka helaya ra-iisul wasaare benyamin netanyahu waxa uu u ololeeyaa in carabta israa'iil loo arko inaanay daacad u ahayn dalka oo la eriyo islamarkaana israa'iil ay goosato daanta galbeed ilaa dhowr sano ka hor waxaa qolka uu degan yahay ee ku dheganaa sawirka baruja goldstein oo sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii xasuuqay sagaal iyo labaatan qof oo falastiiniyiin ah oo ku cibaadaysanayay masjid ku yaala hebron waxa uu xilka wasiirnimo qabtay sagaal iyo labaatankii disembar isagoo ka mid ah xukuumadda ugu midig fogsan taariikhda israa'iil oo uu hogaaminayo netanyahu
aad ayay umahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi noola socotiinaysa halkaad aga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a